bismillahi raxmaan raxiim maanta geligii hore saacadihii shanta saac barkii oo subaxnimo ciidamada kumaandooska soomaaliyeed amisom iyo ciidanka xooga dalka soomaaliya waxay la wareegeen deegaanka toorotoro oo deegaan muhiim u ahaa shacabka gobolka shabeelka hoose guud ahaan sidaas maaragtay hadda deegaanka waxaa ku sugan ciidanka xooga dalka soomaaliya oo kumaandooski iyo amisom waana nabad howlgalkana weli wuu sii socdaa waan gartay waxaan ugu maqalay sidoo kale diyaarado dagaal inay ka qayb qaateen howlgalka dagaal baa dhacay maxaa khasaaro ka dhashay guddoomiye
xogta rasmiga ah ee dhinaca ciidanka ah oo dawladda xaggeeda iyo kuwa amisom ilaa haddeertan wax oo dhaawac ama dhimashaha soo gaaray oo aan hayno ma jirto sida caadada oo al-shabaabku markay magaalada ka cararayeen dhibaatooyin xoog leh iyo jab baa la gaarsiiyey diyaarado ayaana ka qayb qaatay oo dagaalka xogta rasmiga ah dhibka gaaray iyo tiradiisa intuu leegyahayna dib aan kasoo sheegayna haddii alla dankooda inuu khasaaro gaaray dankiina iyo ciidanka midooda africa amisom idin wehliyana uusan khasaaro gaarin guddoomiyiso lama oran karo waa wax xaqiiqada ka fog
xaqiiqada wax ka fog ma ahan sidaad ka war haysaba shabaabku magaalooyinka kuma dagaalamaan oo markay ka war helaan in lagu soo dhow yahay way way way sii baneeyaan oo maaragtay way kasii cararaan in marka dhibaatada iyaga la gaarsiiyo ay badnaato oo dhankan kalena dhibaatada soo gaarsiiy ayba yar tahay ama aysan jirin wax keenayo taas way marka magaalo ciidan rasmi ah oo magaalo inuu difaaco meesha u joogay ma jiro markay ogaadeen awoodda ciidanka kusoo fool leh magaalada way baneeyeen sidaas darteed ayaa maaragtay diyaaradaha dagaalka iyo iyo maaragtay ayaa ka qayb qaatay oo la duqeeyey duqeyntaas ay dhibaato fara badan ay ku gaartay waan gartay waxaa sidoo kale nagu maqaalaa guddoomiye in ciidamo ajnabiya oo dhinaca number conton ka yimid dagaalka iyo qayb qaateen
ciidamada amisom commandos soomaaliya iyo ciidanka xooga dalka soomaaliya ayaa dagaalka ka qayb qaatay intaan haddana hadda annaga aan ognahay diyaaradahana badanaaba hadda ciidamada commandoska soomaaliya ayaa isticmaala waan garta waxaa ogsoonahay in torotorow horay ciidamo ajnabiya iyo kuwa dawladda weerar ugu qaadan inkastoo dib ay ugu soo laabteen bal torotorow muhiimada ay uleedahay maamulka almanada ka tahay gobolka shabeellaha hoose
torotoro waa deegaan istaraatiiji weyn u ah gobolka shabeellaha hoose shabaabkana maaragtay ay saldhiga ugu weyn maaragtay hadda ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha hoose wuxuu ahaa deegaanka torotoro iyo degmada awgeegle in gacantooda maanta ay ka baxdo waxaa waaye waa guul weyn oo usoo horeysay maamulka iyo shacabka soomaaliyeed iyo shacabka gobolka shabeellaha hooseba si guud ah howlgalkaasna waa howlgal maaragtay oo mar hore laga sii shaqeeyay oo diyaarsanaa uuna sii socon doonaa sidaan mar badan oodna wareysateen aan idin xaqiijinayba gobolka shabeellaha hoose iyo shabaabku way kala bixi doonaan haddii ilaahay idmo shacabka gobolka iyo shabaabku way kala bixi doonaan howlgaladana way sii socon doonaan gobolkan wuxuu noqon doonaa gobol dawladeed oo nidaamka dawliga ah meel kasta waa la gaarsiin doonaa haddii alla guddoomiye ciidankii al-shabaab ee aad kala wareegteen torotoro halkee bay ku dambeeyeen maadaama magaalada aad la wareegteen ciidanka hadda magaalada wuu joogaa howlgalkan wuu socdaa ilaa iyo beriire ayuu ku socdaa howlgalka torotoro keligii maahan gobolkana si guud ahaana insha allahu tacaala howlgalkaas waa la xaqiijin doonaa haddii ilahay idmo uu ka socon doono waan gartay dhinaca kale kuntuwaarey oo ah degmo ka tirsan gobolka iyo deegaano kale ay weli maamulaan oo waxaa leeyahay al-shabaabku weli gobolku ay ku xoogan yihiin
annagu shabaab hadda gobolka kuma xoogano ma dhehayno laakiin awoodooda way sii wiiqaysaa deegaanada waad ka wareysaa howlgalada noocan oo kale ah waxaa laga soo fuliyey janaale beriiri torotoro horay ayaa looga fuliyey awdeegle sidaas oo kale xilli habeeni maalinba marka waana lasii wadayaa ilaa iyo awooda shabaabka ee gobolka maaragtay laga tirtiro laga dhameeyo xaalada deegaanadii ugu dambeeyey oo beriiri ay kamid ahayd oo aad al-shabaab kala wareegteen dhanka nolosha maxaad nooga sheegataa guddoomiye
sidaad ka warhaysa walaalow meelaha shabaabku ay gacanta ku hayaan dadka ku nool waa dad iska meel go-doona ku nool macluul way jirtaan mar walbaba insha allahu tacaala si dhaba ayaan maaragtay aan shacabka maadaama nidaamkii dawliga meesha uu gaaray gargaar iyo sidii xaaladooda caafimaad ee loo hubin lahaa oo loo ogaan lahaa ayaan ka shaqaynaynaa marka amniga si guud ah loo xaqiijiyo haddii aan leenahay wax maamulo ah oo deegaanadaasi loo samaynayo maadaama aad al-shabaab kala wareegteen oo ciidanka dawladda iyo kuwa amisamay dib ula wareegeen
maamulada sida rasmiga ah meel markuu howlgal ka jiro maamulada maaragtay iyagoo howlgalka waa la ogeysiiyaa laakiin dadka sida rasmiga ah howlgalka ufuliya waa ciidanka xooga dalka soomaaliya commandosta iyo ciidanka amisom ka howlgalka lasoo gebagebeeyey markii loo arko meeshu in maamulka uu ka howlgeli karo ayaa maamulka meesha la geeyaa uu tagaa marka ilaa hadeertaan meesha annaga waxaan ka warhaynaa howlgalada ka socda waa howlgala annagana aan ka wareyno aan dhiirigelinayno amniga marka la xaqiijiyana maamulada way ka howl bilaabi doonaan way ka shaqo bilaabi doonaan haddii alla guddoomiye su-aal kale haddii aan ku weydiiyo xilliyada qaar gobolka weerare baa ka dhaca oo ciidamo ajnabi iyo diyaarado dagaal baa weerare deegaanada al-shabaab ay weli ku sugan yahay gobolka maamulkii gobolka tiya ma la idina socodsiiyaa xilliyada weerarada la qaadayo oo weerarada xinkaas oo kale al-shabaab lagu qaadayo weerar gobolka shabeellaha hoose ka dhaco oo dawladda ciidanka maaragtay xooga dalka soomaaliya iyo commandos soomaaliya iyo amisom ay qaada ama diyaarado ay qaadaan oo sida rasmiga ah hab waxaa jiro oo howlgalada loo sameeyo oo howlgalada loo fuliya howlgalada marna waxaa lala sheergareeyaa informationka hay-adaha sarsare ee wadanka sida dawladda federaalka iyo madaxweyne madaxweynaha maaragtay koonfur galbeed soomaaliya iyo dadka lamidkaa marka ma jiro weerar ka dhaca gobolka shabeellaha hoose oo aan ka warhaynin koonfur galbeed iyo dawladda federaalka ma jiro
dhinaca kale gaadiidada gobolka oo nala soo xiriiray waxay sheegeen in gooyooyin xaddaafa deegaana ka tirsan gobolka la dhigay gaarahaan wadadeed ku xirta afgooye iyo baraawe dhinaca kale afgooye iyo degmada walaweyn guddoomiye gobolkaa tahay maxaad kala socotaa dhibaatooyinka ay sheeganayaan gaadiidada gobolka shabeellaha hoose ka howlgasha aniga saacadan hadda aan kula hadlayo waxaan ka yimid maaragtay deegaan udhexeeya walaweyn iyo afgooye oo tobanka buundo oo maaragtay buundo jabtay ah oo maaragtay mar loo dintay buundo buundo horey ahayd sidii dib loogu dhisi lahaa loo dayactiri lahaa ayaan kasoo shaqeynaynay si guud ah maamulka iyo aniga iyo golaha maaragtay wasiirada koonfur galbeed wasiiro kamid ah wax isbaata ah oo yaala aan ka ahayn saddex control markii hore waan qiraynaa inay isbaara ay taalay walaweyn iyo maaragtay degmada afgooye isbaara inay taalay waan qiraynaa dadaal badan oo odayaasha deegaanka iyo maamulka iyo iskaashi fara badan oo ay yeesheen iyo ciidanka xooga dalka soomaaliya gaar ahaan guutada lixaad dadaal ay sameeyeen darteeda kontarooladaas hadda waxaan kusoo koobnay ilaa iyo saddex control marka meesha ay markii hore ka ahaayeen ilaa iyo sideed control marka waad dareemi kartaa tirada intaa la eg in la dhimay waana lasii guulin doonaa haddii ilaa idmo hadda wax meesha waa kontaroole ee isbaarooyin ma ahan hab ay isla ogol yihiin gaadiidleyda iyo shacabka ayaana dadka maaragtay meelahaas maadaama ciidankii uu meeshaa joogo hab daryeel oo maaragtay uu u baahan yahay maaragtay waa wax ayaga uun ay gaadiidleydun raalli ka tahay ciidankan ay ku qanacsan yihiin ayaa wax looga qaada laakiin qaabkii hore oo isbaarooyinka ay ahaayeen oo oo maaragtay jidgooyooyin kuwa la filanayo ba la ogyahay meeshay yaalaan kuwaan la filanaynin oo meelaha qaar laska dhiganaya hadda ma yaalaan deegaankaas waxaad leedahay wax jidgo waxaad leedahay wax jidgooyin oo gobolka yaallo gudahaan shabeellaha hoose ma jiraan oo hadalka gaalidu oo waxba kama jiraan
maya kuma lihin midaas waxaan kaala hadlay dhanka wadada walaweyn iyo afgooye oo hadda adiga hadalkaa ku jirtay midaan baraawe iyo aada waa wado dheer baraawe masaafadeedu masaafo aada u dheer dhulka baraawe iyo maaragtay udhexeeya wadooyinkaas meelaha ay maraanna badanaa meelo badan oo kamid ah waxaa maaragtay maamula shabaabka ayaa ku jira oo inta badan jidgooyooyin dhigta oo soo gala marka ma garan kartid cidda markaas ay meelahaas ay wax wax soo dhiganaysa cidda ay yihiin ma garan kartid laakiin waxaan kuu sheegayaa isbaarooyinka gobolka yaalay eriyadan afgooye in hadda laga baabi'iyey oo laba control oo sida rasmiga ah oo kastanka koonfur galbeed ay wax ka qaadaa in degmada dhexdeeda ay yaalaan afgooye markii walaweyn xaggeeda la aado wadadan dheer la mara oo aniga hadda maanta aan safar ku marnay anigiyo maaragtay walaa wasiirada koonfur galbeed maaragtay qaar ka mid ah isbaaro meesha ugu horeyso control yaala oo ciidanka guutada lixaad ay joogaan waa waa maaragtay waa meel soddon kilomitr iyo wax ka badan u jirta degmada maaragtay waloweyn marka meesha kale controolka kale labaad waa warmahan midka kale saddexaadna waaba degmadii waloweyn marka hab oo maaragtay oo markaas maslaxad guud ay ku jirto oo maslaxad shacab ay ku jirto maslaxad gaadiineed ay ku jirto ayaana annaga barnaamijkaas u maareynay hadda qaybtaa koowaad waa ku guuleysanay qaybta kale kuwa kalena waan usii gudweynaa oo habkaas ayaan u wajihi doonaa iyagana haddii alla